mashaariicdan horumarineed ee jubbaland ay ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka gado gaar ahaan degmooyinka baardheere luuq baladxaawo iyo sidoo kale degmada doolow ayaa isugu jira mashaariic lagu horumarinayo adeegyada biyaha iyo sidoo kale waxbarashada iyadoona mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ee uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan ay dhagax dhigeen mashaariic biyagelin ahay oo laga hirgeliyey duleedka degmada doolow ee gobolka gado gaar ahaana tuulada geedweyne iyadoona sidoo kale mas-uuliyiintan ay dhagax dhigeen goobo waxbarasho oo lagu talagalay in lagu kordhiyo adeegyada waxbarasho ee ka jira deegaanadaasi wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee jubbaland axmed xuseen baraki zubayr oo ugu horreyn ka hadlay goobta laga dhagax dhigayay mashruucaasi biyogelinta ahi ee duleedka degmada doolow ee gobolka gado ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey mashaariicdan iyo sidoo kale inta ay ka kooban tahay iyo goobaha ay doonayaan in ay ka hergeliyaan mashruucan wuxuu ka mid yahay lix mashruuc oo ay dowladda jubbaland iyada ay imblement garanayso iyada ay hirgelinayso oo weliba intii hadda aan gobolkan gado joognay ama aan kormeerka ku joognay ay qayb ka yihiin baahiyihii aan gudbinay ee aan fankana u helnay ee aan maanta annaga dhagax dhigayno annagana aan samaynayno waxaa sidan oo kaleeto laga samaynayaa mashruuc la mid ah degmada beled xaawo degmadan doolowna dhowr mashruuc oo noocan oo kaleetaa jira wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada jubbaland mukhtaar kaamil oo dhagax dhigayay dhankiisa goob waxbarasho oo laga hirgelinayay degmada doolow ee gobolka gado ayaa waxuu sheegay in ay doonayaan in ay goobtan waxbarasho ku kordhiyaan mid ka mid a iskuullada ku yaala degmada doolow oo uu sheegay in ay u baahan yihiin in sare loo qaado adeegyada waxbarasho iyo sidoo kale xarumaha waxbarashada isagoona tani ku tilmaamay in ay tahay mid ka mid ahi mashaaricyada kala duwan ee lagu horumarinayo adeegyada waxbarashada kadib waxaan isla garanay in saddex qol oo deg deg ah la dhiso iskuulkan loo dhiso si baahidaas iyada ay ardayda soo gudbaysa aysan u noqonin mid aan laga jawaabin marka xildhibaan wasaaradda oo ka duulaysa baaqii ay soo jeediyeen guddiga maanta waxaan diyaar u nahay inaan saddexdaas galaas aan dhex dhigano insha allahu shaqadoodana aan si deg dega u bilowno marka wasaaradda insha allah haddii ilah ihahdo waxay rajaynaysaa baahiyaha ka jira iskuulaadka dhammaan dowlad goboleedka jubbaland sida ay u kala horeeyaan iyo sidaay u kala daran yihiin inaan ka jawaabno haddii ilah ihahdo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo maalmihii dambe ku sugnaa gobolka gado ayaa dhagaxdhiga kadib waxa uu sheegay in mashaariicdan ay ahmiyad gaar u leedahay maamulka jubbaland iyo guud ahaanba bulshada isagoona ugu baaqay bulshada in ay ka faa'iidaystaan adeegyadaasi toddoba mashruuc inay ka fuliyaan gobolka beled xaawana aan markhaati ka noqonnay siay shaqadu u socoto geedweynena aan maanta markhaati ka nahay inta kalena aanu aragnay mashruucan ma aha uga sawir in wixii soomaali looga bartay waayada dambe waa mid dhabahoo la taaban kara mar dhowna natiijadiis ay soo baxayso berritana uu dhismihiina bilaabmayo shaqadii ceelkana ay bilaabanayso marka waxaad ummaddaadu u qabanayso aad u dhaaratay wasiir sida kuwa qaarkood wax maaragtay ugu sawir iyo miidiyahan dadka ugu qalda loo barto waxaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer jubbaland ba ugu baaqaynaa tani inay tahay wax la taaban karo hodan loo taabtay waxaa kaloo xusid badan in wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha mashruuca east africa ugu weyne biyaha inay ka hirgelisay deegaanka yoomtoy oo kismaayo oo hadda noqotay caasimad weyn oo fiday haqabtirayo horina looga keenay haadweyne oo shan iyo labaatan kilomitir magaaladu jira dadka maamulka iyo mas-uuliyiinta iyo waxgaradka reer geedweyne waxaan ku dhiirigelinaynaa mashruucaanu markii la hirgeliyo inay xanaanadiisa iyo gacankuhayntiisa qayb ka qaataan toddobaadkii labaad waxaa gobolka gado ku sugan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland iyo wafdi wasiire iyo xildhibaano uu hogaaminayo kuwaa oo maalmihii dambe mashaariicyo horumarneed ka dhagax dhigayay degmooyinka luuq baled xaawo iyo doolow iyo deegaanada kale ee hoos yimaada iyadoona mashaariicdan ay noqonayso tii ugu horreysay oo laga hergelinayo gobolkaasi tan iyo markii meesha laga saaray khilaafkii siyaasadeed ee hareeya gobolkaasi kaas oo si weyn u saameeyey guud ahaanba adeegyada bulshada ee gobolka gado aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo